halkani waa somaly talk dtcom maantay waxaanoo suurta gashay inaan waraysi la yeelano doctor cabdi xasan jimcaale waa wasiiru dowlaha dastuurka iyo arrimaha federaalka puntland mudan marka ugu horeysa welcome to minnesora minnesora kusoo dhawo waad mahadsantaa mudane wasiir sidee u aragtaa ama waa maxay aragtida puntland ee ku aadan heshiiskii dhex maray dowladda federaalka iyo puntland iyo heshiiskii dhex maray dowladda federaalka iyo jabuuti ma u aragtaan heshiis isku mid ah horta marka u horeysa heshiiskii na dhex maray annaga iyo dowladda t f g ga ah wuxuu ahaa heshiis si rasmiyan ah ee u wada siixeen ee madaxweynaha ee puntland mudane cabdiraxmaan iyo ra-iisul wasaaraha dowladda ee t f g ga mudane cumar cabdirashiid cali oo runtii ku saabsana heshiis wuxuu ahaa labada dhinacaba dan u ah oo la xiriiray horumarinta puntland iyo wax wada qaybsiga ama wax wada qabashada ka dhexaysa ama ha noqdo arrimaha xiriirka caalamiga ama ha noqdo arrimaha gudaha ama ha noqdo dastuurka wuxuu ahaa mid labada dhinacba u daneynaya korna u qaaday midnimada ummadda soomaaliyeed sidaa awgeed horaan uga hadalnay in heshiiskaasi lala galay jabuuti inuu yahay mid ka hor imanaya heshiiskii ay dowladda puntland iyo dowladda t f g ga ama dowladda dhexe ay ku kala siixdeen magaalada gaalkacyo sidaa darteed raalli kama nihin waxaan u aragnaa inuu yahay mid haraynaya oo ka hor imanaya heshiiska asaga ah mudane sidee u aragtaa heshiiska la xiriira badda ee abril labadii kun iyo sagaal dhex maray dowladda federaalka iyo kenya ee ku saabsan xuduudda badda soomaaliya oo muran la geliyey runtii wuxuu ka mid yahay waxyaalahan anagu aan isleenahay dowladda federaalka ah inay saxdaa looga baahan yahay oo ah wasiiradan oo dhici karto mararka qaarkood inaysan wax mandeed ayagoo aan haysan amaba si kale u fakera oo u saxiixa heshiisyo caalamiya iyagoo aan wadin qubaradii loogu talagalay heshiiskaas inay ka kaalmeeyaan oo dhankii farsamada ka aradan ayuu ka mid yahay heshiiska xagga lagu galay waa laftarkiisana anagu aan kasoo horjeednaa sida shacabka soomaaliyeed oo u diidaba
mudane wasiir arrimaha heshiiskaas xukuumadda puntland ma kala hadashay dowladda federaalka ama kenya qudheeda ama u n ta haddaad la hadasheen maxaad kala kulanteen heshiiskaas horta marka hore waxaan sugaynaa inuu kasoo dhammaystirmo dhinaca dowladda federaalka ah uu kasoo dhammaaday dhinacooda ilaa saa ula socoto dowladda federaalka ah waxay ka koobantaa hay-ado kala duwan hay-adaheeda bal marka hores ayagaa isku mashquulsan bal ayagaa kasoo dhammaato markaasay puntlandna go-aankeeda qaadanaysaa
maxaad u malaynaysaa in dowladda federaalka ay ku kalifaya in ay ku adkaysato heshiiskaas maadaama aqoon-yahano iyo siyaasiyiin soomaaliyeed ay muujiyeen in uusan faa'iido u ahayn soomaaliya oo lagu waayi karo boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitir oo isku weer ah in ka badan baarlamaankuna uu diiday maxaad is leedahay dowladda federaalka oo ku kalifaysa inay ku adkaysato heshiiskan waxaanu anagu aanu ku adkaysanaynaa anagu waxaanu mar kasta eegeynaa danaha shacabka soomaaliyeed guud ahaan puntland waxay ka mid tahay gobolka ugu weyn marka loo eego xeebta ama marka loo eego masaafada dhuleed ee ku fadhida soomaaliya oo dhan xeebta iyadoo anagu waa ilaa kun afar boqol ilaa kun iyo lix boqol oo kilomitir weeye marka waa xeebta ugu weyn marka walwal weyn waa nooga jiraa dhaqanka noocaas ah oo lala gelayo dowlado shisheeye waana runtii ka xunnahay waana ka soo horjeednaa laakiin waxaanu si rasmiya war uga soo saarinaa markuu dhanka dowladda federaalka ah si rasmiya uga soo dhammaado
mudane sida cad heshiiskii puntland iyo dowladda federaalka ee jabuuti waxaa waxay puntland iska taagtay mowqif cad haddaba maxaad mowqif sidaas u cad iskaga taagi weydeen heshiiska xuduudda badda ee dhex maray dowladda federaalka iyo kenya dabcan dowladdu xashaanilaahi waa laga hadlay wasiiradu way ka hadlay inaan la socoto in kale ma aqaan laakiin arrinta aan ka hadlayno waxay tahay oo keliya in bal marka u horeysa ayagaa hadda isku diidan dhexdoodii baarlamaankoodii dowladdiibaa isku diidan madaxweynihiidii wax uu weli seexay ma jirto marka dowladda puntland xaq ba u leedahay inay ka fiirsato marka xoranaysa si rasmiya laakiin macnihii ma aha inay man dowladda puntland raalli ka tahay heshiiskaas siixisi wayna idaacadahana way ka sheegtay wayna ka hadashay waana puntlandna mar kasta waxay u danaynaysaa halka ay jirto danta ummadda soomaaliyeed xaasha lilah
waxaa cad mudane baarlamaanka diidadii uu diiday heshiiska kan inaanu weli loo gudbin u n ta ama qaramada midoobay haddii ay dhici weydo oo loo gudbin waayo baarlamaanka diidmada uu diiday heshiiskan idinkana baarlamaanka iyo wasiiro ay dowladda federaalka in kugu jiraan mowqifkiina muxuu noqonayaa annagu taana ma qusayso dhinaca kaleeto oo baarlamaanka dad baa nooga jira macno weyn ma samaynayso annagu waxaan leenahay baarlamaanka iyagaan leenahay xukuumadda iyadaan leenahay annagu go-aanka iyaga puntland ahaan taasaanu annagu mas-uul ka nahay ee qolooyinkan ku jira oo ku yimi magaca four pointy five oo ku jira dowladda muxuu ahaa ee federaalka ah taas waxay ka mid yihiin xukuumadday ka mid yihiin baarlamaankana way ka mid yihiin codkoodana waxaan filayaa inay inay dhiibteen ayaga laftirkooda kama maqnaa in puntland ay leedahay xeebtaa dheer constituensigooda iyo saldhigoodina puntland uu yahay laakiin puntland ahaan annagu waxaan leenahay go-aankayaga oo aanu ka qaadanayno laakiin waxa ugu horey waxay tahay arrinta uu dhaqan geliyey baarlamaankii oo ku diiday taa annagu inaanu ku taageerno laakiin wixii rasmiya taa waxaa soo saaraysa dowladdaa soo saaraysa laakiin maadaamaad ka mid tahay dadka shuruucda wax ka yaqaana haddii baarlamaanka la diido diidada uu diiday oo hadalkooda la gudbin waayo maxay maxaad u malaynaysaa shaksi ahaan sida u aragtaa wallahi anugu speculation ma samayn karo saadaasha saadaasha sideedaba wax fiican ma aha qofka siyaasiga ahna waxa ku habboon wuxuu sheegaya inay yihiin wax rasmiya oo la isku hubo marka saadaasha noocaas runtii ma geli karo laakiin wax weliba waktigooda ayaa laga hadlaa
mudan ma la isdhihi karaa heshiiskan wuxuu la mid yahay ama noqon karaa mustaqbalka heshiiskii caruusha ee kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii la kala saxiixday marka oo ay soomaaliyana ku weyday gobollada loo yaqaano n f d heshiiskaasoo kale ma laga yaabaa inuu noqdo haddii uu kaasoo kalese xaggiisa usii soqo ama asagoo mid la mida uu noqdo puntland mowqifkeedu waa maxay
mowqifka puntland way caddahay anagu ma ma samaynayno comparison ama isbarbarigid ma samaynayno heshiiskii carusho iyo mid midakan laakiin mowqifka puntland wuu cad yahay mowqif waxa weeye ka soo horjeeda cad yar hal mitir ilaahoy ku noqoto oo geyiga soomaaliya ah inaan la bixin oo integritigii iyo mid ahaanshihii dhulka soomaaliyeed inuu muqadas yahay noocu doon ha ahaadee anagu mowqifkeyga kaa wey su-aasha gudub haddaa tan ka dhigo adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya maxaad ummadda soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan aada u jeedin lahayd oo aada soo booqatay hadda waxaan u jeedin lahaa runtii ummadda ku dhaqan gaar ahaan minneabolis anugu magaaladan soo booqda waa minneabolis minneabolis horena waan u imi sanadkii labadii kun waana meesha soomaalidu ugu badan yihin tirokoob waxaa lagu qiyaasaa ilaa toddobaatan kun ilaa siddeetan kun baa lagu qiyaasaa maantana waxaan maqlayay speakerkii macnihii guddoomiyihii baarlamaanka ee minnesota inay gabadhu ka hadashay oo tiri soomaalidu waxay diyaar u yihiin qeybna ka qaateen siyaasadda dalka waxaan moodaa ganacsigana inay qeyb weyn kaga jiraan marka waxaan leeyahay noqda tusaale lagu daydo oo u horseeda ummadda soomaaliyeed wanaag magaca soomaaliyeedna halkaas macnihii ku ilaalisaan iyo sharafteeda mudane aad ba umahadsantaa